assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhowaada xilqadda sideed iyo afartanaad ee taxanaheena kawsho xilqadan waxaa la yidhaahaa sensory overload uh, af soomaali ahaan waxaan isri way ugu soo dhowdahay ereyga ama micno ahaan way soo dhoweyn karaysaa dareemo ku hafasho senses marka laga hadlayo bani aadamku waxaa la sheegaa inuu shan weji oo wuxuu dareemo uu leeyahay shantaa weji waxaa ka mid a maqalka waxaa ka mid a dhadhanka waxaa ka mid a taabashada waxaa ka mid a urta waxaa ka mid a allahuma salli calaa sayidina maxamed iftiinka iyo wixii markaa qofku uu arkayo marka af carabi waxaa la yidhahaa xawaas yani shantaa dareemo waxaa la yidhaahaa alxawaas alkhamsa af ingiriisna waxaa la odhanayaa senses marka waa shanta dareemo uun shanta hee dareemo ayaa la yidhaahaa senses marka la eegayo laga hadlayo yani xawaasta marka laga hadlayo sababtaasaa markaa ereyga dareen aanu adeegsaday overloadku waxa weeyaan shaygu marka uu tiro bato xadigii loo baahnaa uu ka bato inta badan haddii wax fara badan la ysdul saaro oo capacitigii meesha la dul saaraya ay ka badan yihiin way soo daataan ama iyakaa isburburiyaa ama balanskii iyo waxaa la yidhaaho dheelitirkiibaa ka taga biyaha haddii caagad ama weel aad ku shubaysid aad ka badisid way fatahayaan markay gaadhaan limidkii iyo xadigii waxaa la yidhaaho weelkaas ama caagadaas ama quraarada aad ku shubaysay ay ka bataan saas ileg bani aadamka waxaa ku dhaca waxa la yidhaaho sensory overload ama dareen ku hafasho dareen hee ku hafasho waa maxay dareem ku hafashadu dareen ku hafashadu waa marka shantaa dareemood ee aynu soo sheegnay ee iftiin kale ee dhawaaqa ama maqal kale ee urtale ee dhadhan kale ee taabashada lihi ay qofku uu ku hafado uu ku hafto baan jeedaa cafwan uu ku hafto dabadeetana maskaxiyan maskaxdiisii informationkii u imanayay ay process gareyn kari weydo tusaale ahaan haddaan imanka guriga joogo oo dabka dheri saaran yahay khasaaladuna ay baxayso daaqaduna ay furan tahay telefoonna uu dhacayo albaabkana laga raacayo dhowr shay baa mar keliya wada dhacaya maskaxdaydii intaasoo fariimadoo mar keliya soo wada galay bay ii sheegaysaa sankaygii waxaan urinayaa in cunto ay dabka saaran tahay way ii soo uraysaa daaqadaa furan waxaan ka maqlayaa dabadeeda waxaa ka dhacayaa haddii meesha gaari marayo haddii xoola ka ciyayaan haddii qof ka qaylinayo haddii muusig ka baxayo albaabka la garaacayo dhegteedii waxay ii sheegaysaa dhawaaqa in albaabka la garaacayo haddii telefoonka dhacaya waxay ii sheegaysaa dhegteydii waxay ii sheegaysaa again in telefoonkaasi uu dhacayo ay jirto cidii soo raadisay ama baahi u qabtay inay la hadasho sidaas ileeg haddii khasaaladdu ay baxayso waxaan maqlayaa dhawaaqii khasaaladda ayaan maqlayaa oo maskaxdeydii waxay ii turjumaysaa in meesha ay dhar ku jiraan sugaya markay khasaaladaasi dhammayso in laga saaro oo la waro deetana la qalaji intaasoo information mar keliya ayaa waxay ku dhacayaan sbiid ama xaddi dhaqso aadii aada u sarreeya ay maskaxdii ku turjumayso mararka qaar waxaa dhacda marka dadka bani aadamka qayb ka miday iyo xataa innaga laftarkeenna maaha dad khaasa laakiin mararka qaar waxaa dhacda qofku overload waxa la yidhaah maskaxdiisu inay waxaas oo informationa sbiidka iyo xaddiga dhaqsaha badan ay ku turjumayso mararka qaar inay ka gaabiso dabadeetana qofkii ay ku dhacdo inuu ku hafto dareemadii informationkii iyo xogtii ay turjumaysay maskaxdu inay soo kala gaabiyaan oo qofkii uu dareemo mar keliya inuu waxaan ku haftay ma albaabkan furaa ma daaqadan xidaa ma telefoonkan qabtaa ma khasaaladan baktiya ma dherigan dabka ka qaadaa mamamama deetana dhowr shay baa ka dhacaya qofkii ka imanaya macnihii uu falcelintiisii ka imanaysa waxaa loo yaqaano wuxuu qofkii dareemaya overwhelmed overwhelmedku waxa weeyaan marka wuxuu kugu kala bato kala baahis baa kugu dhacaysa marka shay kaa bataan kala baahis baa qofka ku dhacaya marka maskaxdii waxay bixinaysaa jawaab kala daadsan bay bixinaysaa jawaabtaa kala daadsan ay bixinaysaa waxa weeyaan inay abuurto xaalad xaalad abuur inay samayso ama gdaladii qofku xaalad abuur inay samayso kaanamaa inay wax khatari dhacayaan oo kale deetana qofkii wuxuu gelayaa wax la yidhaaho fight or flight mood fight or flight mood wax weeyaan inta badan markay wax degdeg inagu dhacaan haddii adoo meel iska joogay imaka aad ey ordaya aad aragtidu kugu soo socda maskaxdaadii kolkiiba waxay jirkaaga u sheegaysaa wuxuu samayn lahaa kow inaad aragtid laba in haddaad isdifaaci karaysid ama halkan aad ka qaadatid looxaad ka qaadatid ama qori aad ka qaadatid ama dhagax aad ka qaadatid ama ayankaan ama aad haddii wax aad sidatid aad la soo baxdid haddii inkaysu eygaas kugu soo leexdo aad iska difaacdid dadka qaarna waxa ku dhaca waxa loo yaqaano freeze mode inaad freeze garowdid ood qallashido halkaaga aad ku dhegtidoo carari weydid oo aad adeegsan weydid waxa la yidhaaho murqahaagii isdifaaci weydid oo waxa weeyaan fight moodkaagii uu soo bixi waayo flightkiina uu meesha ka baxo aad carari weydid deetana sida sanamka aad sidaa u istaagtid waa falcelinta markaa dadka ku dhaca falcelinaha la yidhaaho fight flight oo freeze responsku in aad wax iska dhicisid oo difaac aad geshid inaad meesha ka carartid oo flight aad samaysid iyo inay kugu dhacdo freeze inaad meeshaadaa ku qallashid oo waxba aad samayn kari weydid murqahaagi inay ku qaadi waayaan kula carari waayaan lugahaagi gacantaadii waxba soo qaban weydo saasuunaad u istaagtid waxa loo yaqaano waxa weeyaan stress response weeyaan in jirkii markuu stress ku yimaado ee uu xaalad ay la soo gudboonaato saasuu uga falceliya waa wax natural ah natural reaction weeyaan waa falcelin dabiici jiddan ah markuu naftu ay soo wajahaan wax khatar ayuu arkaysaa waxaa la yidhaaho haddii jidhkaagu uu mar keliya galo waxa la yidhaaho freeze iyadoo aan khatariba jirin aad meeshaada ku qallashid meeshaada aad ku qallashid ama iyadoo khatari jirin in intaasoo cod oo baxaya daaqadaa furan iyo albaabkaa lasoo garaacayo iyo telefoonkaa dhacaya iyo qasaaladaa baxaysa iyo hilibkaa dabka saaranee kuusoo waxaweyaan sankaaga soo gaadhaya ama cuntadaa dabka saaranee sankaaga soo gaadhaya inay waxaasoo dhan maskaxdii ay culaysato oo meelaad u dhaqaaqdaad garan weydo deetana gurigii aad dhex istaagtid inta badan markaa haddii aad ka fikirtid falcelinahan markay maskaxdu soo turjunto waxa dhacaya aynu samaynaa waa immediate waa wax degdega kama fikirno kama fikirno oo isug maxaa dhacaya imika waxaa dhacaya albaabkiibaa lasoo garaaca weynaa shan daqiiqo horta halkan fadhiistaayoan xoogaa neefsadaayo deetana jirjirtaanka dega albaabkaan soo furaa kabacdi markaan soo noqdo aan daaqadaa xidha daaqadaa markaan xidhana aan eega qasaaladu neerka dhamaysay dabadeetana aan dherigan dabka ka qaadaa telefoonkan aan qabtaa saas uma shaqayso oo inaguma qaadato fikir intaa leego dhowr iyo toban daqiiqa inaguma qaadato marka sida dabiiciga aynu nahay xaaladeenu ay dabiici tahay ee aynan haafasho ku jirin ee wuxuu waa wax u dhacaya seconds ilbiriqsiyo ayay falcelintaynu dhacaysa inaan degno albaabka soo furno soo dhaqaaqno daaqada xidhno telefoonka eegno ciddayna soo garaacaysa anba qabanno ama aynu saalan iska gelino aan dabka eegno dherigiinu inoo bislaaday deetana khasaalada aan eegno intay marayso deetana aynu biyaa shubanno deetana aan dhadhadha hawshaasoo dhan inaysaa u dhammaato laakiin marka waxaasoo dhani ay kontroolka ka baxaan processkii ayaa lumaya marka maskaxdii waxay abuuraysaa xaalad abuur daal baa qofkii ku imanaya qofkii qalalay baa la arkaya xaggaa iska taagan waxa wuxuu qabtaa aan garanay qofkan maxaa taagay miyaad dhaga cuslaatay deetana waxa laga yaaba dadka ka ag dhowi inay canaantaan miyaanu kuu ureyn waxa la yidhaaho dharigani maxaad waxaan intuu gubanaya baad sugaysay miya maxaad khasaarada dhubakti weyda albaabka maxaad u furi weyda moogaan baad dadka ugu dhegaysanaysaa daaqada maxay saan u tahay maxaa ilmahan ka siiya ilmahan cag culusa qofkan maxaa ka siiya waxba ma maqla miya miyaad horta yacni marar badan waxa laga yaaba dadka ka agdhoway qofka inayna fahamsanayn reactionkiisu wuxuu sidan u noqonaya ama overloadka overloadka ku dhacaya waxaa la yidhaaho marka freezka laga yimaado waxaan soo sheegnay in dadka qaar ay kala baahsanaan badan oo kaanamaa in hujuum ama waxa la yidhaaho ataaku ku dhacay oo kale deetana mar xaggan ayuu cararaa ana daaqaday siraahaan fur haddana halkan samee haddana deg haddana ay soo noqdaan telefoonka eegaana dhadha deetana ay kala qaybsami kari waayeen ila qofkii waa qof keliya ma ma noqonayo saddex qof ama afar qof ma noqonayo deetana uu arko five minutekii u dambeeyey isagoon albaabkiina furin daaqadiina celin telefoonkiina qaban dherigiina eegin qasaaladiina baktiinin waxaale wuxuu sameey jiro haddana waxaweye naftu ay hayso naqaskii dirqi kaga soo baxay uu kala baahay markaa qofkii uu kala baahay unsafe buu mararka qaar qofkii dareemayaa cabsiba ayuu dareemayaa panic buu dareemayaa dadka qaar baa dhidid dareema dadka qaar baa gariira dadka qaar baa allahuma salli calaa sayidina maxamede blackout oo kale wax la yidhaahaa ku dhaco kaanama inay yar baxeenoo deetana ay soo noqdeen deetana dibba maskaxdoodu process karaysaa waxaa dhacaya iyo qaabka ay u dhacayaan calaa kullin calaamadaha lagu garto qofka in uu ku dhacayo waxa la yidhaaho sensory overloadku hadduu ilmo yar yahay iyo hadduu waayeel yahay iyo hadduu qof dhexe yahay iyo hadduu ruux dumara yahay iyo hadduu ruux nina yahay intaba inta badan waa isku mid markay culimmadu ka sheekeynayaan waxaa ka mid a in qofkii hadduu ilmo yaroo kale yahay in marka overloadku ku dhaco ama uu dareemadiisa hafasha ku uu hafanayo waxaa dhacaysa inuu too excited noqdo xamaas zaa'ida ilma yaroo ordaya oon marcagta dhigayn oo halkan taabanaya oo halkan u cararaya oo halkan oo aad la hadlaysid oon ku maqlaynin oo waxaan jabinaya oo waxaan soo qaadaya oo qofka la hadlaya oon jawaabayn oo wuxuu gacanta ku hayay isagoon dhigin wax kala soo qaadaya oo wixii hore ka dhacayaan oo meel kala furaya oo ilmahani qalqaalisana waa la odhanaya waxaa laga yaabaa waalidka qaar inay darbaaxa la dabagalaan inay qabtaan inay ku qayliyaan ilmaha yar maxaa ka siiya ilmahan la daba ordaya uun habeen iyo maalin caruuraha qaarna anxious bay noqdaan ama dadka qaar anxious bay noqdaan dadaad moysa inay cabsi caban cabs cabsanayaan aywa inay cabsanayaan oo ay baqayaan oo baqdani ku jirto oo ay didsan yihiin oo ay gabanayaan oo markaad la hadlaysid ilmo yaro gariiraya amba qof gariiraya qofkan muxuu la gariiraya maxaa ku dhaca caadi waan kula hadlaa tocodkaiyo kor muu umuu qaadmin oo kale dadka qaar waxaa ku dhaca waxa la yidhaaho irritability inuu qofkii wax farto ay gaadho fartu ay gaadho oo la hadashuu qayliyo ilmo yar baad la hadlaysaa wuu ooyayaa hadduu doono allahuma salli calaa maxamed jidh ahaan discomfort raaxa la-aan jidheed baa ayaa qofkii mararka qaar ku dhacaysa dadka badankooda waaweyne mararka qaar waxay dareemaan wax la yidhaaho restlessness deganaanshiya la-aan inay gudaha ka daalan yihiin inaanay nasan karaynin inay garbuhu culus yihiin inuu madaxu daalan yahay inay maqan yihiin oo meeshaa la joogayo daqiiqada ay laxdada ay sakanka ayna joogi karayn mararka qaar waxaa dhacda in dadka qaar markaad ay arkaan si ay xaaladan dadka qaar waaweyn waxaa lagu arkaa calaamado ah in ay meelaha la isugu yimaado kale qofkeed haddeer arkaysa daqiiqad ka hor inaad daqiiqada ku xigta weyda hebel ama heblaay telefoon laga daba dir xagaad qabatay waan iska yar baxay oo laga yaabo inuu sharaxi kari waayo ama cid meesha joogtaad ismaagsantihiin ama qof baad haddaan afsuuqiga ku hadlo aad ka dhacaysay ama aad ka mermeeraysaa oo miyaanad dadka doonayn inaad la joogtid oo maxaad isla qarisaa oo maxaad dadka usoo dhexgeli weydaa oo xageed ku maqan tahay oo laguma arko laguma maqlo oo deetana qofkii lacanaantaa laga yaabaa mararka qaar markuu doonayo qofkii inuu baloogareeyo dareemadaasoo dhan wuxuu kaga falceliyaa inuu meeshuu joogo uu ka baxsado ama uu ka tago caruurtu markay yaryihiin aan meeshayna ka tegi karaynin waxay sameeyaan inay indhahooday daboolaan ama dhegahooday daboolaan dhagahooday daboolaan ilmahan muxuu dhagaha la daboolaa muxuu indhaha la daboolaya talow dadka qaar baa dhaga culays baa kusoo socda maxaa dhibaya ilmahane ka siya siduu yahay ma dadkaanu doonaynin maqaladii baa waxa weeyaan halkuu ooyi lahaa isu bedeshay inuu dhagihiisa ama indhihiisa uu dabooloo kale marka waxaasoo dhan waxa keensanaya waxaa la yidhaaho sensory overloadka hafashada uu qofku dareenka ku hafanayo caruuraha qaar waxaa laga yaabaa mar keliya inay iska muraar dilaacaan oo hin inay qabsadaan amaba inay wax jajabiyaan oo markaa ay u fahmaan waalidku ama ciddii gacanta ku haysay ilmo yaroo qalqaaliya ilmo yaroon akhlaaq lahayn ilmo yaroo waxa weeyaan dhibaato badan ilmo yaroon fara laga qaada maxaa sababa haddaba haddii la isweydiiyo waxaa la yidhaaho sensory overloadka waxyaabo badan baa sababi karaya maxaa cariya horta aan ka horeyno maxaa cariya waxaa carin karaya crowdska meelaha la iskugu yimaado meelaha cidhiidhiga ah haddaad tareen saaran tahay ama bas saaran tahay ama lift saaran tahay ama suuq aad joogto bacadla aad joogto meel cidhiiriyo dadku ay ku badan yihiin dadka qaar waxaa cariya sensory overloadkooda waxaa cariya waxa layidhaaho codadka sare haddii qayla jirto haddii music aadoo waxweeyaan sareeya meesha uu ka daaran yahay haddii waxa layidhaaho lightskan lagu dabaaldego xiliyada sanadka cusub oo kale ama markay wax jiraan oo kale fireworka layidhaaho haddii xafladii ay jirto isu imaashiyo hadday jiraan dadka qaar waxaa ku kiciya sensory overloadka cadarada culculus ee dadku ay marsadaan hadduuna cadar ahayn xataa urta qaar aad i aadka u adage qofka laga yaaba ina maskaxdii maanka ku dhufato ayaa dadka qaar ku kicisa dadka qaar waxaa ku kiciya sensory overloadka ina aad loogu soo dhawaado waxaa jira dadka qaar aanan aqoonin waxa la yidhaaho xuduudda xuduuda jidheedka aanan aqoonin oo isagoo halkaa kaala hadli karo halkaa istaagi kara isagoo qofkii dhuunta kaasoo kale aad arkaysaa waxaa laga yaaba markuu hadlayo candhuuftiisu inay kusoo gaadho oo markuu hadlayo inay neeftiisu kusoo gaadho allahuma salli calaa maxamed dadka qaar in loo soo dhawaado ay waxaweyaan iyadoo space uu haysan karo qofka uu soo dhawaanaya meel kaleu fadhiisan karo inuu isagii jiribka jiribka u saaro ama dhinaca dhinaca u saaro dadka qaar waxaa ku kicisa waxa la idhaaho waxyaabaha qaar taabashadooda meelaha waxyaabaha aadka u kulol waxyaabaha aadka u qabow waxyaabaha xagxagashada leh maryaha qaar taabashadooda ayaa ku kicisa maacuunta laftarkooda qeyb ka mid aya dadka qaar ku kicisa digsiyada qaar malqaadaha qaar mindiyaha qaar bileydhada qaar waxyaabaha qaar baa waxa weeyaan markay maacunta noqoto ay dadka ku kiciyaan waxa la yidhaaho sensory overloadka allahuma salli calaa sayidina maxamed isbedelka ku imaada cimilada dadka qaar baa sensory overloadkooda uu kacaa marka iyadoo kuleelahayd xoogaa dhowr cisho maalin keliya ay qabow noqoto markaasuu qofki wuxuu dareemaya maskaxdii inay culus tahay in waxba qaban karay maalintiisii o dhan ay iska socoto inuu kala qaybsan yahay boqol wuxuu israhaa maanta qabo inaanu xarafba ka qaban caawa markuu soo hoydays iraaho maxaad maanta qabatay dabadeetana waxale wuxuu qabtay uu arki waaye deetana uu depriced noqdo useless usoo arko inuu waxba taraynin allahuma salli calaa maxamed waxa la idhaaho dadka dadka nugul dadka aad iyo aadka u nugul mar baan ka hadli doonaa insha allah imbath baa layidhaahaa fingiriiska dadka nugul ee akhriyi kara xaaladaha dareenee dadka kale tusaalahaan meel baa timi xaflad baa timi ama madrasad baa timi ama ehelkaa casimad lahaye waa la sugu yimi adeerkaa yeyda awowga habaryartaa gabadha cusub in adeerkaa guursaday in abtida dadkaasoo dhan baa isu yimiyoodo berye berye arkin dabadeetana waad soo fadhiisatay waxaad akhrii karaysaa jasba inaad dadka eegtid waxaad akhrii karaysaa qof kasta xaalada ugu jiro qofka iskhasbaya qofka yar saarka qofka yar maqan qofka xoogaa shayki shaykigaahee wuxuu la yar baqsan yahay ay jiraan dadkii oo dhan baad informationkoodii aad akhriday oo dareentay jir ahaan qofka yar jirdiisan qofka qof kale ku dhaga hadlaya dadka qaar baa suga xiliyada ehelku isu imanaya siduu qofka qofka kale ugu dhaga hadla ama qofka qofka kale wax uga sheego haddii ehelka ay si isu yar hayhaystaan oo kale waxaasoo dhan oo qofku uu akhriyo hadduu yahay qofku qof aad u nugul oo akhrin og dadka kale dareemadooda ayaa waxay ku keentaa qofka in uu ku dhaco sensory overload oo dabadeetana iska daa dareemadiisi isaga daraamadii dadka kale xataa inuu ku hafto deetana culaysuu dareemo maalintii o dhan uu qofkii moodaysa inuu meel ka mahsan yahay inuun isqaadi karayn madax xanuun garba xanuun dhuuntoo xanuuntaa lugahaasoo xanuuna meel kastoo xanuuntaa unuu u baahan yahay laba cisho iyo saddex iyo afar iyo wiigi laba wiig inuu kasoo kabto isu imaashihii ay dadku isu imaadeen ayaa mararka qaar dadka ku dhaca ayankan waxaa siin qofka susceptible ka dhigi karaya oo u sii yacni jilcin karaya in sensory overloadku ku dhaco haddii xaaladaha qaar ay systemkiisa ku jiraan waxaa la yidhaaho generalized anxiety disorderka ama g a d ga hadduu leeyahay mar baynu kasoo hadalnay haddii uu leeyahay a d h d ga ama waxaa loo yaqaano allahuma salli calaa maxamed inay ku adag tahay inuu hal shay ku focus gareeyo ama inay maskaxdiisu xaddigii loo baahnaa information ama xog ay soo galaysay inay si dhaqsaa sidii loo baahnaa ay u turjunto deetana falcelinihiisi ay isu waafaqaan a d h d gu waa xaalad kale iyaduna oo oo disorder kale weeyaan mar baan ka hadli doono hadduu ilahay idamka ka dhigo hadduu leeyahay autism hadduu qofku leeyahay ma spectrumka autismka uu ku jiro haddii uu leeyahay p t s d oo ah marka troma ay dhacdo ama wax weyne ay ku dhacaan qofka taroomadaa kadib weli haddii uu lasii dhaqmayo dareemadii iyo afcaashii iyo behaviorskii ka dhashay p t s d gaas haddii uu la dhaqmayo ama weli gudihiisa ay ku jiraan ama cidi ha ka dhimato ama furniin deg deg oanu filanayna ha ku dhaco ama businesskiisii ha ka burburo ama allahuma salli calaa maxamed wuxuu naftiisa expectation uu ka haystay hamiid garayn weydo oo naftiisi waxa weeyaan halkuu doonaya ha gaari weydo ama dayac ha ku yimaado ama hungo ha kaga dhaco cidaanu ka filanaynin ayenkaan taroomadiisu noocay tahay hadduu qofku p t s d xaalad ah uu ku jiro way u fudaydinaysaa ama way waxa weeyaan way u sii jilcinaysaa in uu la dhaqmo ama maskaxdiisa ay ku dhacdo waxaa la yidhaaho sensory overloadku sensory overloadku waxyaabaha kale ee qofka sii adkeeya in xaaladiisu ay ku sii nagaato waxaa la yidhaaho sensory overloadku in badan uu ku dhaco ama uu ka bixi kari waayo waxaa kamid a anxietyga inuu leeyahay anxiety inuu leeyahay in walbahaar fara badan uu ku furan yahay in cabsi badan ay jirkiisa ku jirto in caafimaadka dhimirkiisu xoogaa una hagaagsanayn in waxyaabo fara badan oo dhaawacyaahii ay gudihiisa ku jiraan marka waxaasoo dhani already qofkii isagoo waxaasoo dhan la dhiil garaynaya ayaa haddana waxay usii jilcinaysaa inay ku dhacdo waxaa la yidhaaho sensory overloadkaasi inuu ku dhaco ama xafashada dareen inuu ku dhaco okay su-aasha waxay tahay hadaba sidee baan kaba soo qaad waxyaabaha aad sheegayso o dhan inaan isku arkay sideenu la dhiilgarayn karayaa awal shay tallaabada koowaad waxa weeyaan horta in aynu qeexi karayno waxa la idhaaho nooca dareen xafasho ee aynu leenahay oo sidaan u ogaanaya waxaad ku ogaanaysaa waxa ku cariya inaad isweydiisid ma meelaha qaar baa ku cariya markaad meelaha qaar tagto ma dadka qaar baa ku cariya ma ururta qaar baa ku carisa ma taabashada qaar baa ku carisa ma iftiinada qaar baa ku cariya ma dukaamada qaar baa marka tagto ku cariya dadka qaar baa waxaa ku dhaca sensory overloadkooda wuxuu dhacay isagoo caadi u ah markii dukaamada qaar ay galaan qaabka dukaanka alaabtaasi u taalo ama ay u kala hadduu dukaanku isku dhex mulaaqan yahay uuna wax walbaaba caayalkiisiiyo meeshii loogu talagalay uuna oolin dadka qaar baa sensory overload ku dhaca oo halkay soo dooran lahaayeen waxay doonayeen ama ay raadin lahaayeen ilmo isla taaga oo gariira oo dhidida oo waxay doonayeenba garan waaye ama waxayna u baahnaynba soo qaataa meeshay ugu talagaleen five minute inay ku jiraan konton daqiiqo dhex taagan waxale waxay qabteen aanan garanaynin is arka marka talaabada kood wax weyaan awal shay inaad isweydiisid sensory overloadkaaga ama hafashadaada dareeni maxaa cariya markaad halkee joogto ayaad dareentaa inaad dareenkaaga ku hafanayso ma markaad shaqada joogtidba ma asxaabta qaarba ma urta qaarba ma taabashada qaarba ma waxyaabaha qaar markaad aragtidba ma waxyaabaha qaar markaad maqashidba su-aasha isweydii maadaama oo aad dad la nooshahay oo meel aad ka shaqaynayso oo ehel iyo asxaabtu ay is arkayso oo aanan la gafaynin in mararka qaar uraha qaar ay sankaaga soo gaadhaan sidee baan okay markaan identify gareeyey amba aan qeexay meelaha sensory overloadkaygu igaga yimaado sidee baan tallaabada labaad u qaadi karaa tallaabada labaad waxa weeyaan haddii waxaasi uu yahay waxaanad gafi karaynin shaqadaadoo kale haddii sensory overload kaaga dhaco urta qaar dadka qaar ay marsadaan ama carafta qaar ay marsadaan haddii uu waxaweyaan aanad avoid garayn karaynin iskuda inaad hoos u dhigtid inaad hoos u dhigtid tusaale ahaan haddii meeshaaad ka shaqaynayso sensory overload uu kaaga dhaco ama hafasho dareen uu kaaga timaado sababtoo ah meesha dadka jooga ayaa aad iyo aad u qaylo badan ama music saray dhagaystaan ama cuntooyinka qaar bay dadku shaqada la imaadaan ama allahuma salli calaa maxamed waxbay dhaqdhaqaajin ogyihiin oo misaska qaar bay jiidaan adigoo ixtiraam leh oo si wanaagsan u hadlaya oon offensive noqonaynin ama dadka qaar waxa weeyaan aan bani aadamku maadaamuu iska dareemo badan yahay oo laga yaabo in waxyaabaha qaar dadka qaar ay dhibsadaan haddana bikul ixtiraam inaad communicate garan karaysid oo dadkii aad la hadli karaysid oo odhan karaysid fadlan musigaas waan dhibsadaa markaan maaragtay shaqaynayo ma focus garan karayo ama diiradda wax keliya ma saari karaye iga gaabi haddaad karaysaan haddii uu xafiiskaaga xafiis kale ku xiga uu jiro ama space kaleoad ku shaqayn karaysaa inaad shaqadaada la aadid inta hadduu muusigaas yahay muusig waqti gaaban leh ama xilli gaara loogu talagalay dadkaasi ay dhegeysanayaan maaha oo ay markaa meesha ku leeyihiin haddaad karaysid wax kaa baloogareeya inaad soo heshid oo heedfonada qaar baloogareeya oo dadka qaar ayaa jira inaad soo iibsatid cuntooyinka qaar marka dadka ay cunayaan haddaad bareer qaadan karaysid oo kale allahuma salli calaa sayidina moxamed muhiim waxa ah dadka asxaabtaada dadkaad jeceshahay dadka ehelkaaga dadka kaa agdhow dadka aad ku kalsoon tahay serkalkaaga ku jira ama xayndaabkaaga ku jira inaad ku wargelisid waxaa la yidhahda sensory overloadkaaga inaad dareemada qaar ku hafatid oo ay si ay xil isaga saaraan waxaa la yidhaaho waxa ku carinaya inay ka fogaadaan inay ka fogaadaan tusaale ahaan meel baad tegaysaan oo kale ama xaflad baad jirtaa ama dad baa isu imanaya inaad u sheegtid dadka badan in aad ku daashido enerjigaaga iyo baytarigaaga bulsheed uu kaa dhamaado horey kaaga dhammaan ogyahay inaad u sheegtid anigu horaan u daali ogahay marka waxaa laga yaaba markaan imaado saacadii labad markaa meesha joogo inaan iska tago haddaan ku daalo sa igaga warhay ayana khalad lay fahmin hadday ayay tabto ama awowey tabo ama hebelkow i raadinayo fadlan u sheeg waxaa tiraahaa waxa weeyaan heblaayo yar baxday ama hebel uu yar baxay si marka adiga dadka aad isku fahmi karaysaan oo aanay mushkilaad kaliyo culays kale oo ah halkaad qabatiyo halkaad ku maqnaydiyo maxaad no avoid garaynaysaa ayna meeshii u imanin in meelaha qaar tegitaankooda aad ka gaabsan karaysid haddaad ogtahay in sensory overload uu kugu dhacayo in routiinkaaga yowmiga ah haddii howluhu ay kugu badan yihiin oo waxa maskaxdaada ku jira iyo howlaha ku yaala ay kala badan yihiin inaad isku daydid inaad wax qortid wax journal garaysid oo dareenkaaga meel ku qortid haddaanay jirin cid safe ah ood ku kalsoon tahay ood aaminsan tahay oo aad kala hadli karaysaa kow laba in aad qaliya warqad soo qaadatid waxaad u baahan tahay inaad qabato markaad soo toostid ee laga yimaado fajarkaaga iyo adkaartaada markaad akhridid maanta maxaan u baahan inaan qabto kow laba saddex afartaa shay baan rabaa inaan qabo qabto anigoo nafteeda culays saarin marka clarity bay ku siinaysaa maskaxdaadii waxa u kala cadaanaysa waxaad u baahan tahay inaad qabatid oo ma kala baahaysid inaad u sheegtid dadka guriga kula joogoo kale albaabka haddii laga raacayo iyo haddaan jikada ku jiro iyo haddaan musqusha isticmaalayo iyo haddii aan wax soo qaadanayo inaan lagaa dul yeedhin oo lagu odhan maxaad waxaa u qaban weyda anba lagugu qaylin oo hal shay aad qaban karaysid hal mar aad hal meel joogi karaysid oonaad kala qaybsanaan karaynin oo intaasoo meelood aanad markariyo wada joogi karaynin waxyaabaha qaar dadka ka caawiya sensory overloadkooda in ay waxweeyaan yareeyaan waxaa ka mid ah in ay haystaan waxyaaba dejiya maxaa kamid waxyaabaha dejiya kow in markaad aragtid in panic aad gelaysid ama jirhkaagii maskaxdaada ay ku sawiraysa inuu khatari ay jirto oo aad kala baahaysid inaad deep breath aad qaadatid inaad neef xeel dheer aad qaadatid oo daqiiqad iyo laba daqiiqadood intaad meel fadhiisatid inaad neefsatid oo focuskaagu aanu noqon boqolka shay ee dhacaya khasaalada waxa weeyaan wareegaysa iyo telefoonka dhacaya iyo albaabka la garaacaya iyo ilmaha yara qayrinaya iyo odayga hadlaya iyo tv-ga baxaya ee markeliya intaad meel yar oo adiga kuu khaasa ama haddaad karaysid yar durugsano cid kale ayna joogin intaad degtid aad isi soo dejisid oo aad istikfaarsatid oo aad neefsatid oo aad reassurances ku samayso naftaadii ku tiraahid dhibaata ma jirto dhibaata ma jirto dhibaata ma jirto weliba mararka qaar inaad cod sare ku hadashid maskaxdaadii marka waxay arkaysaa oo jirkaagi wuxuu arkayaa afkan hadalkan aad leedahay wuxuu kansal garaynaya afkaartii kugu soo qulqulaysay ee maankaaga iyo maskaxdaada soo gelinaysay xaaladan jirin abuuraysi waxaa kuu fududaanaysa marka inay jirkaagii adiga ku ramaysto deetana murqahaaga kusoo raacaan wixii markaad qabanaysa aad ka falcelinaysid aad ka falcelisa adiga oo degan oonan kala baahsanayn marka neefsashada laga yimaado waxyaabaa dadka caawiya waxaa ka mid a markay baahsanaan badan ay arkaan maydhashada waxaa layidhaha specially biyaha qabowe lagu maydhaa dadka aad bay u saacidaan oo qofka markay maskaxdiisii wareegayso ee garbihi culus yihiin ee u kala baahsan yahay wuxuu qabtaan u garanayo iscanaananayo haddii mar keliya shaawarka hoos istaago biyo qabow isku sii daaya ama baaldintu biyo kusoo shubto haf iskaga siiyo waxaad dhacaysa in jirkiisii oo dhan uu soo tooso awareness baa imanaya meeshii awarenesska ama ogaalkaa imanaya wuxuu qofkii ka saacidayaa in uu soo tooso inaanu kala maqnaanin control inuu isagu waxaweyaan markaa xaaladda uu ku jiro isagu controolayo ina xaaladdu controlin buu qofkii dareemaya naxdintaa uu naxay laftarkiisu kala maqnaanshihii iyo xaalad abuurkii maskaxdu ay xaalad abuuraysay ayuu kasoo baxaya sense of reality buu siinaya in waxaweyaan xaqiiqadu ay ka duwan tahay sida maskaxdiisu u abuurayso haddii sensory overloadkaagu uu dhaco markaad suuqa tagto amba aad soo adeeganayso waxyaabaha kaa kala yareyn kara waxaa kamid a inaad lis qaadatid ood meel ku qoratid oo waxaan u baahanay suuqa markaan tago inan basal iyo baradho iyo biyo iyo saliid iyo waxaa la yidhaaho allahuma salli calaa maxamed cremino saibsado intaasoo shaybaad dabadda ugu baxday intii inay warqad kuugu taalo ama teleefoonkaaga noydkiisa uu kugu yaalo deetanaad maskaxdaadii bartid in markay dukaankii gasho ayna ku fokus garayn dadka waxaa la yidhaha kaararkooda mashiinada marinaya iyo bacda lasoo qaadayo iyo qofka wax jiidaya meesha iyo wax islaanta sii socotaa iyo albaabka furmaya iyo leyrhka baxaya waxaasoo dhane ay ku fokus garayso inay liiskaa eegto deetana isku daydo meel alaab walbaaba meeshay taalla inay ugu tagto soo qaadato aad yar marka waxaa meeshii ka baxaya baahistii aad baahaysay waxaa ka baxaya cabsidii ku gelinayay boqolkontonkaa sheye meesha ku hor yaala ayaa ka baxaya marka rutiin yar baad samaysatay oo kugu caawinaya inaanad suuqii ku baahin olso wuxuu kaa badbaadinayaa inaanad soo qaadanin waxaanad u baahnayn oo aad hadhowtoole isku canaananin waxaad usoo qaadatay waxaanad ku falaysa haddii waxaa la yidhaaho iftiinka dadka qaar u dhibo oo markay saa usoo baxaan iftiinada qaar iyo laydhaka qaar ay dhibaan waxyaabaha kaa saacidi kara waxaa ka mida muraayadaha qaar inaad xidhatid specially kuwa sunglasseska ee laga xidho qoraxda madow inaad qaadatid oo kale haddii laydhka aadka u badani uu ku dhibo sidaan hore usoo sheegay waxaa layidhaaho haddii codadka qaar ay ku dhibaan inaad soo qaadatid heerfoonada qaar codadka kansala inaad ka fogaatid meelaha dadku isugu yimaadaan haddii aad ka maarmi weydidna inaad horey ka plaangaraysid xilliga aad qabanaysa meelaha dadku isugu yimanayaan moolasha iyo suuqaqa oo kale oo aad eegtid saacad aad sleedahay meeshaasi markaasi ugu dad yar tahay markaa aad tagtid aad tagtid waxyaabaha kale kaa saacidaya waxaa layidhaaho haafashada dareen inay kaa yaraato ama aad waxaweyaan ayna maalintaadoo dhan kaa qarimin waxaa kamid a inaad hurda kugu filan aad heshid inaad exercise garaysid oo jirkaaga dhaqaashisid inaad cunto caafimaad qabta aad cuntid inaad biyo kugu filan aad cabtid waxaasoo dhani waxay caawinayaan inay maskaxdii sida ugu saxsan ay kuugu shaqayso inay ku daalin waxaa la yidhaaho inay xogtii ay helaysay process garayso dabadeetana falcelin saxa ay ku siiso adiga iyo jirkaagii iyo murqahagii aanay culayskii soo saarin oo inay kaa kala baahin kaa kala baahin waxyaabaha caawiya sensory overloadka inuu qofku ka baaqsado waxaa kamid a maalintii oo kale markuu shaqadiisa soo dhameeyo habeenkii markuu cishaa tukadoo kale inuu qalinii buu qaato qoro wixii maanta uu dareemayey ama dareemadii ugu badnaay afar iyo labaatanki saacadood lasoo dhaafay uu dareemayey waxyaabihii culayska ku keenay allahuma salli calaa maxamed waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii aan u qabsoomin oo si raxmad la yidhaaho berri ayaan qaban doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu idamka ka dhigo dabadeetana uu naftiisa ku mahadiyo ama ka hambaliyeeyo ama ku bogaadiyo wixii u qabsoomay wixii aan u qabsoominna in uga cudur daaro self compassionku waa fari muhiim inaad qof naftiisa u naxariisan og aad tahay oonad mar walba adigii waxa weeyaan dadka isugu soo horeynin col hortii jabi xalkaagu noqon aad adigu isjeedalin intaasoo dhani hadday ku caawin waayaan waxaa muhiima inaad heshid waxaa la yidhaaho caawimo caafimaad inaad heshid oo aad la hadeshid qof ku takhasusay waxaa la yidhaaho caafimaadka dhimarka ama kaa caawin karaya routiinkaaga mar walba waa muhiim sofkeerkaaga iyo naf ilaalintaada iyo soo jeedkaaga iyo nafka warhayntaadu inay ka sarrayso wax kastoo markaa maalintaa laga yaabo inuu ku culaysinayo nerfa systemkaaga saasaa u badqabroonoo u wanaagsan mararka qaar markaad argti wadnihiiyo ku garaacmay dadka qaar waxaa dhaca wadnihi inuu aad iyo aad u garaacmo anxious markay dareemayaan walbahaar farabadan uu ku yimaado waxyaabaha selfkeerka ka mid ah ee culimada soo jeedisa waxaa ka mid ah waxa la yidhaaho hand on heart inaad gacantaada wadnahaaga saartid oo aad isdejisid inaad isdejisid adkaartaadu waa fari muhiim dikrigaagu laftarkiisuuna waa qaybta ugu muhiimsan oo markaad dikriyaysid oad ku fokus garinaysid ereyada aad leedahay subxaan allah alxamdulilah laa ilaha illa allah allahu akbar laa xawla walaa quwata illa billah maskaxdii xaaladda kugu abuuraysay way kasoo baxaysaa xaalad abuurkeedii oo carabkaagii iyo dhagahaagii waxay ku fokus garaynayaan taabashanad aad taabanaysid waxa markaa haddii aad faraha ku tasbiixsanaysid oo ugu kheyr badan haddii aad haysatid waxaa la yidhaaho tasbiixdan electroniga oo kale focus xaaladii realitigii ayaad ku soo celinaysaa maskaxdaadii xaaladda kugu abuuraysay marka insha allah bidna raxmaan waxaan rajaynayaa in wuxuun ay idinka baxeen waxaa la yidhaaho sensory overloadka iyo qaabka asalaamu calaykum waraxmat barakatu